الخطب سريحين السريح والتسعة والتسعة tacriifkii markaa markan uu ruuxu cadaalo loo xukumayo ama cadli uu yahay waxaa cadaalada lagu fasiray waynu soo aragnay halkanna waxaa inooga bilaabmaya bal dabdiga tacriifkiisa ama tafsiirkiisii oo wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala mutayaqidan hadalkii tii hore cibaaradii way soo dhigtay mid lamidu maan iska qadaranaynaa oo cibaaradiisii hore ahayd annahu yushtaradu fiihi an yakuuna cadlan daabitan horta labadaa shardi baa naaqilul akhbaar leeyahay inuu cadli yahay iyo inuu daabid yahay ruuxii war inoo soo naqlinayo wararku waa labadaa shardi masaa-ishan badani waa masaa-isha maxay ku sugnaanayaan maxaa lagu garanayaa umuuro kala duwan oo ku xidhanun weeyo kaba sii farcoomaya kuwan marka cibaaradiisii markuu cadliga fasiriyay muxuu idhi bian yakuuna musliman cadligii waxa weeye inuu yahay muslim halkanna mutayaqidan taasaan raacinaynaayoo dee dabdigiina waxa weeye ama dabdigii lagu fasiray ruuxan la leeyay waa daabid bian yakuuna inuu noqdo mutayaqidan ruux baraarugsan inuu noqdo mutayaqidan macnaa ruuxaan muqafal ahayn oo aan sawaabkii iyo khada'ii aan kala soocahayn oy ka dhacayso xadiidkii mawquufka ahaa ama aharkii mawquufkaa inuu marfuuc kaba yeelo kafladiisaa daraaddeed ama mid isagu mursal ahaa mawsuul uu ka yeelo kafladiisaa iyo inaanu khada iyo sawaabkii kala soocahayn daraaddeed ay isaga kafladiisaa uga dhacayso inuu asmaadii iyo ruwaadda magacyadoodii tasxiifiyo oo si loogu dhawaaqayo ama ay ahaayeen si ka duwan uu kaba dhigo isagoon dareensanayn bal taas weeye waa arrin xaalkaa inaan waxyaalahaasi hadduu ruuxa marmar waxaasi ugaba dhacaan kollaysan arki doono dee taasi kollay qabuulkiisii ma mancihayseen marka waxaan idhi mutayaqidan bian yakuuna inuu yahay xaggii dabdiga tafsiirkiisiina mutayaqidan ruux baraarugsan oon muqafal ahayn oo umuuraha aan soo sheegay shucuur la-aan iyo isagoon wax kala soocahayn ay uga aanay uga dhacahaynba oo xaafidan xaafidba ah in xadaa oo xaafidan macnaa xaafidan limarwiyihi dha wixii uu isagu warinayay xifdisan oo dee ay u suurto gelayso markuu doonaba inuu sheegi karo soo xaadirsan kara sidiisii waa xaafidan limarwiyi bixaysu yatamakanu min istixdaarihi mataa shaa ay u suurto gelayso marka uu doono ina hagaag buu u hayaaye inuu sheegi karo uu xaadirsanayo oo taas istixdaarkiisa uu karayo waa goorma markaa taas in xadasa hadduu ka waramayo oo xadiiskii uu kaba sheegaya min xifdihi xifdigiisa ninku waa xifdigii laabta laab ahaan kan aynu xifdi u naqaanaba weeye haddaba xifdi jayid oo fiican waa inuu xifdisan yahay oo wixii uu wariyey uu xifdisan yahay oo u suurto gelaysa markuu doonaba inuu isagoo sidiisii u ayo sheegi karo haddii uu xifdigiisii xadiiska ka sheegayo daabidan in uu yahay mid isagu dabdinaya likitaabihi kitaabkiisii oo kitaabkiisii buu dabdinayaayo ujeeddadu kitaabkii hadduu dee ninkani kitaabuun uu ictimaadsanayo axaadiista aanu korka ka hayn kitaabkana kitaabkii uu wariyey uu sheekhiisii ka wariyay ay tayna sheekhiisii buu ka warinaya meeshii sanad baa jire waa inuu kitaabkaa markaa hore u qortay ama sheekha asalkiisa ha ka qorto ama nusqooyinkii la qaabiliyay ha kaba qorto ama xifdigii sheekha eh ee uu saxayn ah uu kitaabkiisa sheekhiisana dee si loo ogaado dibqa al asli inay tahay inuu dee dib ugu saxay waana inoo dambaysa habka lax loogu saxo kutubta dee waqtiyadaa dee kutubta la saxanayo muqaabalada ay yidhaahaan kitaabka agtiisa uu ku ilaaliyo weeye ku xafido oo uu bal masalan dee haddii ay keenaysa xataa gacantiisu ka baxo inuu ka aamin noqon waayo in wax kale lagu soo daro ama wax laga saaro taa inuu agtiisa ku ilaaliyo adugu bal kitaabkiisu mid agtiisa ku ilaashan uu yahay xafidan si looga aamin noqdo in wax kaloon isaga ka mid ah in lagu soo daro ama wax laga saaro ilaa uu ka gudanayo waayo waxa dhacday dadbado dad dee siqaatu ruwaad ka mid ah oo iyaga laguma kalsoonaa kutubtooduna ay u fiicnayd inay dee dad ama inankoodii haba noqoto ama warraaqiisii ha noqoto kitaabkiisa qorayay ama ku kale uun sin haba noqotee ee si un inta kitaabkii gacantoodii u gaadhay axaadiis iyaga koodii aan ahayn loogu dhex daray oo barhkood inta iskaba dareemi waayeen waa axaadiis manaakiir axaadiiskii si hagaagsanaydna aan la mid ahayn taas ifsaad ay kuba keentay kitaabkiisii iyo wixii uu warinayey bal markaa taasaa dhacda haddaba waa inuu kitaabkiisina ruux dabdinaya oo tabdiil iyo takyiir iyo waxyaalaha haddii looga aam yahay uu yahay in xadatha hadduu warramayo minhu min alkitaab oo ninku kitaabku ictimaadsanaya marka waa inuu kitaabkiisina dee kitaab lagu kalsoonaan karo axaadiistiisii uu wariyey shaqadiisii uu kaba wariyey ee la saxay la muqaabalayey ti inaytaen wax kala soo gelin ee la aamini karo waa inuu noqdo oo taasna uu ku dabdiyo caaliman uu yahayna waa shardi kale nin isagu garanaya bimaa yuxiilu wax bedelaya almacnaa macnaha waxa doorinaya bedelaya in rawaa hadduu wariyo bihi bilmacnaa macno ku wariyo oo alriwaaya bilmacnaa iyo shuruudeedu way inoo dambaysaa sifada riwaayada xadiiska markan gaadhna haddii a la yidhaaho laakiin halkan raawigii maxaa loo shardeeya dee hadduu xadiidka lafdigiisii ilaalinayuu lafdigiisii ku wariyey intaa horaaba lagu kaaftoomayaa inuu dabdigiisan kitaabu dabdi dee lagu kalsoon yahay uu noqdo ama dabdigiisa laabeed xifdigiisii uu yahay xifdigaa fiican ee uu sidiisii xadiidka uu xifdiyayo ee wixii markuu doonana uu makansanayo inuu sheegu soo xaadirsado laakiin hadday dhacdo raawigani ama ninkan xadiidka warinaya inuu xadiidkii macno ku wariyo taas waxaa iyadana loo shardeeyaa nin aqoon u leh madluulaat lalfaad alfaadani macaanida ay leedahay waxay keenayso aqoon u leh waxaa dee macno bedeli kara inay lafdigii maba isticmaalin muraadifkii baabuu isticmaalaya macno kaluu isticmaalayaa bal waxaa macnihiisii uun dee markuu alfaad kaleba ha u isticmaalee si macnu ahaa inuu ku gudan kara iyo iyo waxaa dhici kartay inuu haddii dee cibaaro kale lalaba yimaado macnihii hore uu bedelayo oo waa in macnihii hore bedelayo waa inuu aqoon u leeyahay madruulaat alalfaad iyo macaanida alfaadani ayna tusayaan uu aqoon u leeyahay waxa ay ka dhici kartay ka iman kartay isbeddel macnii kuba yimaada taas sidee bal markaa loo la yidhaaho waxaan uu macno ku wariyay kiibuu waafaqsan yahay ama taasoo kale haddaana jirin inuu lafdiga ilaaliyo mooyaane waxaa dhici karta inuu isagoon dareensanaynba macnihiiba wax beddelaya uu laba yimaado iyo tacbiir kaloo macnihii horeba uu isbeddelo oo bal markaa haddaba hadduu macno ku warinayana kollayna way inoo dambaysaa masalada riwaaya bilmacnaa iyo xukumkeedii waa inuu garanayo waxa macnaa beddelaya bal kaas baa la odhanayaa waa ruux daabida oo dabdigiina sidaasaa laynoogu fasiray cadaala wixii laynoogu fasirayna waan aragnay labadaa shardi buu naaqilul akhbaar leeyahay bal horta taas weeye waa tafsiirkii dabdi muxuu yahay iyo cadaala maxay tahay siaan aragnayna cadaaladii dee imaka halkan rag iyo dumar lama kala laho lama shardiin inuu ruuxu dakar yahay lama shardiin inuu xor yahay lamama shardiin baaliqanna waxaan soo nidhi iyo muslimnimadan waa shard waa marka werinta iyo xaalat al adaa iyo taxamulku waa inoo dambeeyaa iyo wixii taxamul loo shardiyaa waa inoo dambeeyaa bal umuurahaas baa cadaalo iyo dabdi ay yihiin labadaa shardi baa naaqil akhbaar leeyahay imanka maxaa inoo bilaabi marka masaa'il kale oo labadan umuuroodun calaaqa la leh ama waxyaalaha ka sii farcoomayaan oo imanka masalada labaad waa bal cadaaladii waa shardi raawigii bay u tahaye cadaaladu maxay ku sugnaanaysaa maxaa ruuxa loogu sugayaa oan odhanaynaa ruuxaasi markaasuu cadli uu noqonayaa ama cadaalo ruux lagu sifeeyo waa masaladan athaaniyatu masaladii labaad ee masaa-ishii noocan sifatu man tuqbalu riwaayatu waman turad masaa-ishiisii kaba mid ahayd waa fiima tahbutu bihi alcadaala waxay cadaalada ku sugnaanaysa oo wuxuu yidhi tahbutu way sugnaanaysaa alcadaalatu cadaaladu oo ruuxii waxay cadaaladu ugu sugnaanaysaa oo ruux cadliya oo kaa dee wixii aan warkiisa ku aqbali lahayn labadii shardi mid ahaan aan kaba helay uu noqonaya bitansiisi caalimayni laba ruux oo macrifo halkan ule caddaynteed aniga waa siday taalla bitansiisi caalimayni calayha suyuudina kolley waa dee si uu sharxaday oo waxaan arkaa inuu sharaxa kuba leeyahay cibaaradii ibnu salax waxayd mucadilayni laba mucadalayni laba iyadu waxa weeye ma mucadilayni laba isaga wax caadil yeelo laba shaksi oo caadil yeela cibaaradiisaayide wacadala canhu limaa sayati oo wuxuu laakiinna wau cibaaradaa uga baydhay de waa waxyaalaha inoo soo socdo kollay tacdiilka ruuxa laga aqbalaya ruux caalima inuu yahay ee ruux kasta inaan laga aqbalahayn taas buu ugaba baydhay taa waxaan u leeyahay kitaabkan waxaa isna sharxay oo sharxiisu uu cusub yahay maao dee sanadahan dambe un la madbaceeyey intii hore makhduud ahaan in lagu hayo mooye lama madbacayn halkan kal kitaabkani uu faafay ee sanado badan maanta dabacaad kala duwan uu kuma madbacaysnaa waa sharax sakhaawi leeyahay marka gees laga eego dee waa ka alfaad kooban yahay oo yani awali wahl ama marka ugu horreeyaad aragta waxaad odhanaysaa un mala alfaadii unbuu sakhaawi iyadoo la ogaa mansilada uu ku leeyahay xaggaasin cilmigan xadiiska iyo in laguma tiriyo ninkii cilmiga xaafid ibnu xajar dhaxlay inuu yahay bal markaa haddana waad odhan kartaa laakiin marka kitaabka la gala waxaad odhan kartaa alfaadu haba koobnaatee alfaad aada u diqa leh inay tahay bal haddaba waxaan leeyahay walow dee dabcada maha sheekha inaan leeyahay matayga la madbacaysan bal taas isaga waxaa kuma sugnaa bitansiisi cadlayni calayha waana cibaarada uu shaarixuba ka soo naqlilayo inay ahayd cibaaradii uu lahaa ibnu salaax in isagu aad buu ula socdaa baan filayaa kitaabka irshaad sakhaawi marka la eego laakiin suyuudi dikri sidaasoo badan walow dee kitaabka isagoo waa fii muqtabadi cumri ama dhowr iyo labaatan jirkiisii kitaabkan aan hayno uu dejiyey oo la arka markaa inaanu nusqada irshaad iyo waxyaalahaas aanuba haynba laakiin in badan taas ama arkaysidba dikri uma arkaysidoo markaasuu cibaarada ayn cadlaydna waa cibaarada irshaadee nawowi kuba sugan bal laakiin san aragno nusqada suyuudi sharxanayay ee waa lafdigan caalimayn waana kan tacliilinaya kollayba adduu mid buu inoo noqonayaa laba shaksiyo cadliyo cadaala ay u sugnaatoon cilmi iyo aqoon wixii cadaala ay ku sugnaanaysa iyo wixii jarxi ku sugnaanaysa halkaa dad lagaga dambeeya aan ahayn oo waa tan caalimaynna ay inoo tilmaamayso dee lama aqbaleenoo kollay waxunbaaba dee taasunba inoo shardi noqone bal caddayn ay caddeeyaan laba iyadu iyagu garanaya dee aqoon iyo macrifo sare uleh marka la eego waxay cadaala ku sugnaanaysiiya wixii dee cadaala la-aanta keenaya ama jarxi keenayay ee dadkii halkan a'imada kuma ahaaya caddayntooda ay caddeeyaan calayha calaa cadaalati shaks shaksiga cadaaladiisa ay caddeeyaan taas horta way inoogu sugnaanaysaa taasi waa mid macnuhu waxa weeye shaksigii in la taskiyeeyo laakiin taskiyadii buu kaba dhigay inay laba shaksi ay wada taskiyeeyaan oo hadalkiisa waxa meesha ka baxaya haddii shaksi kas shaksi keliya imaam fadhiganba ku ama halkan oo kale dadkii lagaga dambeynayay oo keliya uu taskiyeeyo dee cibaaradiisa way ka baxsan tahayba ee laakiin way inoo soo noqon doontaa biidni illahi tacaala adigu bal laba shaksi tani waa tidee xaaladii wifaaqa weeye xaaladii itifaaqa weeye laba shaksi oo iyagu halkan macrifo u leh iyagana ay cadaala u sugnaatay macrifona u leh oo yidhaah ruuxaasi waa cadli taas way inoogu sugnaan aw bilistifaadati faafid uu faafo oo ruuxan ay faafto ammaanta la ammaanayo iyo ruuxa dhowrsoon ee toosan ee mustaqiimka inuu yahay taasi dadka dhexdooda ay kuma faafto yaanaynaan helinba ruux dee la yidhaaha gaar ahaan tansiisiyo cadaaladiisiibe taasna ruuxa cadaaladiisa way nooguma sugnaanaysaa marka wuxuu yidhi istifaadadu waa shuuradii uu jaanibka dee dhowrsooni iyo bal markaa cadli iyo umuuraha iyo ammaano iyo siqanimo uu ku shuuroobayay faman ruuxii ishtaharat ay shuhrowdo cadaalatuhu cadaaladiisu ay shuhrowdo oo isagu waxa weeye min ahlilcilmi isagu dee ruuxa ahlucilmiga ka mid ahe ay cadaaladiisa ama ahla xadiis ha noqota ama keyrkii haba noqotee dadka dhexdooda ay ku shurowda cadaaladiisii washaaca uu faafo asanaau ammaan calayhi isaga korkiisa la ammaanayo biha cadaalo iyo ammaano iyo siqanimo lagu ammaanayo ay faafto kafa waa fillaanayaayo macnaa waa daalika madkuurkaas bal dee nuskhada la madbacaysan taasaaba kuma sugnayn ama asalkiiba daalika oo madkuurkaasoo maxaya shuhurada iyo istifaadada ay u faaftay ammaantaas iyo cadaaladaasi fiihaa ay fii cadaalatihi isaga cadaaladiisa iyo inuu ruux cadliga yahay way ku fillaanaysaa oo uma baahanayno cid inoo taskiyeysa ama ruux inoo tacdiiliya uma baahanayno qolooyinkaas maxaa kaba mida wadalika ka malikin wasufyaanayni waalawsaaciyi washaaficiyi waaxmeda waashbahim oo raggan baaba kaba mida maarik iyo labadii sufyaan waa thawri ina saciid iyo ina cuyayno labadaas buu sheegayaa iyo awsaaci imaamkaa isaguna muddo madhab gaaroo la daba socdo lahaa laakiin markii dambe dee kolley xamaladeedii iyo waxaasoo dee sida dee raganka kutubta madhabahan kale loo xambaaray anuu yeelo dee sufyaaniiba way lahaayeenbe iska inqiraaday imaamkaas cabdiraxmaan iyo dee labadan imaam shaafici iyo axmed iyo dadkii laba midkaa ee adraabtooda ahaa oo waxa arrintu ay tahay dadka ahlucilmiga kaba mid ah ee ay faaftay ammaantoodii ay dadka dhexdooda ku shuhrowday cilmigoodan iyo camalkoodan iyo ammaanadooda iyo saqanimadoodu taskiya uma baahna bal taasi way ka xoog badan tahay ruuxaan sidaa loo aqoon oo laba nin ama in ka badan ayna yidhaahaan ruuxaasi waa cadli iyo ruuxa caynkaasee dadka dhexdooda taasi ay ugu faaftay uguma shuhrowday bal masalan ay dhici kartana labada nin ee tacdiilinaya arrinkoodu dee in khada ka dhici karo kolkol ruuxaani hagaagu hubsan ay tacdiilin karaan tani arrinkaa way ka duwantao tan baa ka xoog badan oo bal markaa labadaa xaalo ayay ruuxa inuu cadli yahay inoogu sugnaanaysaa in dee dad iyagu khibro iyo aqoon ule tan oo iyaga warkoodiina la qaato ina ninku hadduu bal khibradii ama lahaadee isaga naftiisa dacni uu kuba yimi jarxigiisi iyo wixiise waaban ka joogsanaynaayo oo dee bal masalan taas ee dadkii iyagu bal aqoonta iyo khibrada u lahaa ee cilmiga u lahaayo oo tacdiiriya labaana halkan inoo taalla iyo inu ay ruuxan dadkaa dee culimada ah ee la yaqaanee ku shuhroobay cilmi ee ku shuhroobay camal ee ammaano iyo taasiqanimo ee ilaahayna magaca fiican dadka dhexdooda uu yeelay taasna uma baahnaba in la taskeeye taasna cadaaladu way inooguma sugnaanaysaa bal markaa cadligu labadaasu inoogu sugnaanaya dariiqo ka wuxuu yidhi sheekhu raximahu llahu tacaala watawasaca waa fidsaday waa ballaadhsado waa waasacsaday ibnu cabdilbar imaamkaas waa xaafidkaa shahiirka inagu soo noqnoqda abu cumar ee horena aan dee usoo yar sheegnay waqtigii uu dhintay iyo khadiib bay sanad wada dhinteen waanan reer andalus ahaa ibnu cabdilbar abu cumar yuusuf ayaa waxa uu ballaadhsaday halkan oo faqaala wuxuu yidhi waa xagga cadaaladu waxay ku sugnaanayso ayuu isagii bal nooc yar tawasuc oo dee bal markaa kollay tasaacaanay dee jeclaysan culimadii kaleonii soo dhoweyn ayuu yar ku tawasucay oo wuxuu yidhi kullu xaamili cilmin nin kastoo cilmi xambaarsan oo macruufi alcinaayati bihi ihtimaam iyo cinaayo uu cilmiga uu cinaayoodo bihi bi hada alcilmi lagu yaqaano macruuf taa kuba ah maxmuulun wuxuu ku xambaaran yahay waa arrinkiisa abadan waa daa'imba dee iyo guud ahaan iyo abadba cala alcadaalati inuu ruux cadaala ay u sugnaatay oo cadaaluu kuba xambaaran yahay xataa yatabayana ilaa uu ka caddaanayo jarxuhu isaga wixii dee cadaaladan ka fogeynayay ee qoomaye dhaawacayay taas ay ku caddaanayso inoogaba muuqanayso taas buu yidhi oo imaamkaa shahiirka ah xaafidu maa waraa albixaar si ibnu cabdilmaya ibnu kasiir kaba cabiro suuratu baqara meelo kaba mid ama ayadda xaafidu cala salawaatida bal markaas sharaxeeda iyo salaada wasaan markuu kaba hadlayo qowl yar qariiba uu ku leeyahay meesha ayaa wuxuu yidhaahaa nin kastoo inuu lagu yaqaano cilmi inuu dee dalabkii ku shuhroobay xambaarsan oo dadka ahlu cilmigaa kaba mid ah oo cilmigaa dalabkii iyo waxa weeyaan u cinaayadii lagu yaqaano dee waxaynu ku xambaaraynaa un cidiiba yaani inoo taskiyeyn shuhuradii raggaa hore lahaa ayaanu lahaaninbe waxaa lagu xambaarayaa ruuxu dhowr cadaala ay u sugnaatay iniyo arrinkiisu waa cadaalo ilaa la helayo wax taa bedelaya oo dee markaa jarxigiisii ama majruuxnimadiisii ay ka muuqanayso ama ay noo caddaynayaan kolleyna wuxuu daliishaday xadiis halkan ayuu isagu u daliishadaa taasoo yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluhu oo cilmigan waxaa xambaaraya khalaf kasta iyo cid kastoo ciddaa hore dee ka dambaysay baa ama jiil kastaba kaba xambaaraya kuwii cuduushiisa ahaa oo dadkii cadaala ay u sugnaatay cuduushiisa ahayd baa kaba xambaaraya oo dee cilmigii kii isagu ku xadgudbaya qaaliga ahaa kii mubdilka ee waxyaala sheeganaya aan jirinba kii jaahilka ee si xun awilaya intaba ka reebaya oo ka dee waxyaalaha umuurahaas ka xafidaya oo ka dhowraya ma ka anfiyaya bal lafti xadiis baa saa ahaa kollay duruq tacadudayna waa leeyahay oo xadiidkan duruq tacadudayna waa leeyahay kaas buu u daliishaday kaasuu isagu u daliishaday oo wuxuu leeyahay bal dee arrinkiiyo xadiidkiibaa waxaa ku sugan jiil kasta iyo khalaf kastaba cidda cilmiga xambaarta ee dhab ahaan u xambaarta waa jiilkaa dadkoodii cuduusha ahaabaa adigu bal xadiidkii kuma sugan marka wuxuu leeyahy nin kastoo lagu yaqaano cilmi inuu dee xambaarkii cilmi u cinaayadood dee cuduushan xadiidka kuma sugan inay jiil kastaba cuduushiisa ay kaba xambaarayaan buu ka mid noqonayaaoo arrinkiisa cadaalan ku xambaaraynaa allahuma inay inooga caddaato wax taa ka duwani mooyaane taas buu yidhi xadiidkan bal kolley hadalkiisu waa kitaabkiisan aada u heerka sarreeya ee dahabina uu ku tiriyo kutubta islaamka kuwa ugu badanba uu ku tiriyo waa tamhiid ee uu muwadaca maalik kuba sharxay kitaabkaas buu bilowyadiisa kuba yidhi waayo xaggiisa hore ayaa waxoogaa nubdo dee fiican oo mustalaxi ay kuba sugan tahay intaanu dee axaadiista gudagelin iyo sharaxoode taas buu hadalka kuba yidhi laakiin xadiidka bal marka la eego sanadkiisu say culimmadu raajix yeelaan waa xadiis dee mursala oo isaga irsaal baa kuba sugan ruwaadiisa qaarkoodna dee jahaalay baa uba sugan barakaa duruqdaa tacaduduu leeyahay walow dee lagaba soo naqliyo salaaxuddiin alcalaa iyo sanad ahaan ama mid ahaan inuu taxsiiniyo laga soo naqliyo haddana kolley waa kalaam nadar ku sugayo si guud waxa ugu sugan bal xadiidka dee duruqdiisu ma sugnaanayso arrin kalena way jirtaayo walow lafsiga xadiidkuu yahay waxa xambaaraya oo khabar suuradii uu kuma yimi ee macnihiisa culimmadu bal hadduu sugnaadona waxay ku xambaareen inuu amar yahayoo la yidhaaho liyaxmil hada alcilma min kulli khalafin cuduli dee iyagaa laga aqbalaya iyagaa cilmigoodii waxtar iyo wax dadkii gaadha ay noqonayaanoo laga aqbalee khalafka iyo jiil kastaba cilmiga ha ka xambaari dadka cuduushiisii waxay taa u dooranayaan e haddii uu khabar yahay khabarku dee imaka rasuulka ilaahay khabarkiina yahay waaqaca ma khilaafeen waxaana la hayaa dad dee ahlu cilmigii ah oo cilmigii xambaaray oon haddana cuduul ahayn oo iyagii waxa weeyaan dhowrsooni iyo waxyaalaha caynkaas iyo siyaanadii lagu yaqaano ahlu cilmi aan lahayn oo ama fisqi kale lagu arkay ama kadib iyagoo lagu arkay rag weliba aqoontoodu ay sarrayso oo kale walow dee bixamdillahi tacaala raggii noocaasa oo kale kutubtoodina may tis qaadin riwaayaadkoodina dee kutubta in dikri ahaan inoogu yimaado mooye damaha ruwaadan aynu kadibka ku lahayna riwaayaadka mawduuca rag culimo taas ahaa waxoodii dee wax saasa oo kutubtii nooguma sugan maaho sida dee shaadakuni iyo amsaashii oo kale shaadakuni oo dabaqadii axmed ibnu xambal iyo cali ibnu madiiniye ahaa aqoontoodoo kalena lahaa dee haddana wax kutubtii riwaayaadkiisii nooguma sugan yahay maaha umuurahan jira daraaddeed ee bal hadda markaa waxaa la helayaa dad saasa marka waxay leeyihin dee haddii xadiisku khabar yahay dadka caynkaasa lama helanoo dad taa ka duwan baynu ahlu cilmigii dhexdoodii laguba arkaa saa daraaddeed macna ahaana xadiisku dee ma noqonaya khabare waa iyadoo dadkii leeya dee dadkaasaa laga aqbalaya ha xambaareen oo taasna markaa haddii saan ku fasirno ee daliil uguma sugnaanayo ruuxii cilmi lagu yaqaanay dalabkii ku shuhuroobay in cadaalo loogu xukumayo kolley qowlkaa hore ibnu cabdilbarna rag ka dambeeyo mutaakhiriin ah khaasatan markay noqotay arrinku isnaadkan wax lagu warinayaa si loo ilaaliyo un waa khasaaistii mdiin ay lahayd diinteennu ay lahaydba innaga inoo khaaskaaye loo ilaaliye wax axaadiis lagu sugaya aanu noqonayo shuruuddii aada u fudaydsadeen inay tasaahushadeen saan arki doona biidni illahi tacaala barhkood waxaabay ka dhigeen dee qowl iska muctabara inuu yahay oo rag kala duwan oo dambe mutaakhiriintii ka mid ahaa ee bal markaa laakiin culimada tasaa'ulka adigu tawasucan uu sheegayaa jaanibkaas weeye hadalka ibnu cabdilbar waana kana wuxuu yihi imaamku wa qawluhu ibnu cabdilbar qowlkiisan haadaa kan ah ee uu yidhi ruux kastoo lagu yaqaano cinaayo cilmigeedba waxaan ku xambaaraynaa un cadaalada asal noqonaysa jarxigu shay caarida ayuu noqonayaayo marka uma baahnin weeye in la taskeeyo inay cidi taskeyso tiraa hebel waa cadli arrinkiisa taasaan ku daynaynaa ilaa wax ka duwanitaa inoo muuqdo qowlkiisaasi wa qawlu haada hayru mardiyin itisaac waa lafdiga asalkiisa ku sugnaa tawasucii hore ladee daba socday waa tawasuc ama itisaac aan laga raalli ahayn oo dee ixtiyaadkii halkan iyo umuurihii ay keenaysay dee si loo ilaaliyo axaadiisiyo bal cidda aan ka qaadanayna in layskaba hubsado ayuu kaba duwan yahayoo waa tawasuc iyada bal aan laga raalli ahayn bal xadiidka iyo wixii la yidhi koley suyuudi waa yar dheeraynayaa eegto laakiin khulaasadiisu waa arrinkaa xadiidkaa darajadiisa waa taa inoo sheegay iyo waxa uu yahay bal muhimku waxa weeyaan ruuxa la taskiyeeyey haddii aanu ruux dee la yaqaano cilmi iyo camal iyo taasi ammaano iyo ku shuhroobay taa aanu ahayn sa ragga a'immada in bal laba ruux ay taskiyeeyeen waan ka qaadnay markaa caddi buu inoo noqon xadiidkiisa aan aqbalo dabdiguna waa inoo dambeeya iyo wuxuu ku sugnaanayo ciddii laakiin iyagu taa ku shuhrooday raggaa inoo tiriyeen iyo wixii ashbaahdooda ah iyagu uma baahna taskiicdii taskiyeyso taskiyada dee waxa weeyaan waxaa lagu badnayn karaa khata inuu yimaado ruuxu waxyaala ay kaba dhacaane tan baa ka xoog badan bo iyagu uma baahna waa dadkii iyagu wax taskiyeynaya macnaa iyagaa dadka taskiyeynaya marka dadkaa iyaguba taskiyeynaya dadka iyagu la weydiiya dadka wax ka sheegaya dee uma baahna iyagu cid taskiyeysa raggaa uu inoo tiriyo inoo magacaabay iyo amtaashood ahaalisatu masalada saddexaad oo masalada labaad waxaan ku soo aragnay cadaaladu maxay ku sugnaanaysaa taas bay ahayd iminka halkanna dabdigu muxuu ku sugnaanayaa maxa ma odhanayno ee dabdigu inuu ruuxu daabid yahay dabdi leeyahay maxaan ku garanaynaa weeye maxaa dee lagu garanayaa ruuxani inuu dabdi yahay bal markaa dabdi leeyahay kiibuu inoo sheegayaa masalada saddexaad tahay oo wuxuu yidhi yucrafu waa la garanayaa dabduhu raawiga dabdigiisii nin xifdiile inuu yahay waxaa lagu garanayaa bimuwaafaqati hiqaati dadka lagu kalsoon yahay muwaafaqadooda almutqiniina ee iyagu wax sugee mutqiniinta ahaa haaliban inta badan uu waafaqayo walaa taduru ma dhibayso oo halkan dabdigiisii dee wax ma yeelayso mukhaalafatuhu mukhaalafadiisa uu dadkaas hiqaadka ah oo axaadiis laba wariyey uu khilaafay anaadiratu laakiin marmar dhacayseen basharnee ka badbaadi karinee naadiradii dabdigiisii khalal uma keenayso fain kasurat mukhaalafadiisi waa mukhaalafadii hadday badnaato uu dadka caynkaasa ku khilaafayay inta uu waafaqaya ay yaraato ikhtalla waa nuqsaamayaa waa dhidmayaa dabduhu dabdigiisii markaas walam yuxtaja bihi lama xujaysanayo oo xadiidkiisaas looma xujaysanayo baltana waa dabdigii wixii aan ku garanaynay dabdigu waxa weeyaan dee imaka raawigani dad kale oo ruwaad ah oo dee dadka axaadiisa la wariyun baa jirto axaadiisu axaadiisa dadkuba ay wada warinayaan haddaan xadiis xadiis keliya oo hariiba ama fardi aragna waa axaadiis kooban bal kharaa'ibtana sidii halkii maqluubka shalay aan ku soo marray waxyaalaha aan ruuxuu sheegayo inta badan khalasay uga badbaadaanba way adag tahay oo tatabucooda culimmadu way nici jireenba markaa ninkii maxaad inuu daabdiye garanaynaa ninkan xadiidkan uu warinayo dad kalea la wariyey dadkii uu la wariyeyna waxaa ku jira dad xufaad ah oo siqaadoo xifdigooda iyo itqaankooda la og yahay oo taas dee dadkii la yaqaane haddaba markuu dadka caynkaasa dee hadduu xadiis keligii warinaya maaha dadka caynkaasa axaadiis ay warinayeen uu wariyo hadduu inta badan la soconayo inta badan uu waafaqayo dee ninku waa daabid markaas xifdi buu leeyahay laakiin hadduu dadkii xifdiga lagu yaqaanay iyo itqaanka lagu yaqaanay markuu axaadiis la wariyo siday ku wariyeen si ka duwan uu warinayo raggana waa raggii xufaadda ahaa ee itqaanka badan lahaa ee lagu kalsoonaa bal markaa jaanibkaas dee waa raggii aada u muuqday jaanibkaas markuu xadiiskiisay ku wariyeen si ka duwan ay taasna badnaato dee ninka waa xifsi ma laha weeye wax qabasho ma laha xifsigiisa khalal baa kuma sugan bal haddaba isaga waxaa lagu qiyaasaa oo aan ku garanaa miqiyaaska aan ku garanayna aan kusoo saarayna ruux daabida oo xaafid ah kasoo qaad imika oo kale oo dee war la wada maqlay dad baaba u wada joogay waaqicadaas dad baa xifsi fiican iyo baraarug iyo khafle la-aan lagu yaqaanaa dee ku kaloo aan saa ay noogu shuuroobinna waa ku jiraa bal dee warkiisii sidaan ku qiyaasi karna ama miqiyaaskii waa dadka iyaguba kalee sheegaya ee waxaan xifdiga iyo itqaanka iyo kafla la-aanta lagu yaqaanay hadduu dee iday lafsi laysku khilaafay dhib ma laha kolkol nuqsaan khabarkii aanu wada dhammayna dhib ma laha laakiin sidii ay ku wariyeen iyo dariiqoodii uu marayo wixina maaha wax mar keliya la eegayo waa wax la tatabucayo marar badan la eegayo oo inta badan marka wuxuu warinaya iyagii waafaqayo markaa dabdi buu leeyahy laakiin hadduu dee isaguna dhinac maray iyaguna dhinac kale u socdaanba warkoodii marka isaga ruuxaasi dabdi ma laha weeye oo taasaa lagu garanaya marka arrinka jiraan waxa weeyaan xadiis keliya oo uu dadkaa la wadaagsaday xaafidkuma odhanayna daabit dee deetani mar keliya ruuxu waa xafidi karaa waxa weeyaan waa markuu haaliban axaadiis badan baa la eegayaayo uu iyagii la socdo uun la socdo uun la socdo uun oo dee dad sheekadu ka waranayo arrinta uu sheegayo waxa weeye horta haddii ay dhacdo marar uu khilaafo laakiin intii uu waafaqayay ay badan tahay tani wax naadir u dhaco ay tahay ruux bashara oo ka badbaadaya khada iyo nisyaan iyo saawi ma jiro oo iyada lama odhanayo ruuxa la leeya waa xaafid weligiiba waa inaan khada ka dhicin taas dee waaba bashar waabuu u yahay oo waxaaba yidhahdeen waa ina awala naasin awalu naas oo macnaa ruux waxay looba kii ugu horreeyey waa dadkii ugu horreeyey walaqad cahidnaa ilaa adama fanasiya oo bal marse labaatan ay ishaarayaan cibaaradoodan khada'na ruuxu waa ka dhacayaa oo khada'ina waa wax jira ee laakiin kii badnaa wuxuu tilmaamayaa kaflo ayuu tilmaamayaa iyo ruuxani inaanu wax kala soocahayn aanu khada iyo sawaab kala soocayn wixii naadirnaadir u dhacayna waa wixii bashar lagu yaqaanay marka haddii marar uu khilaafo dhib ma laha in badanna uu waafaqayayna wixii xadiis iyo laba iyo ma eegayno oo ninku hadduu afar saddex xadiis leeyahay oo tii mukhaalafa ay ka dhacdo taas dabdi ma noqo yeelanayba asal ahaan oo dabdi looguma xukumay ninka ragga muqiliinta ay yidhaahaan axaadiisoodu ay kooban tahay haddana hadduu mukhaalafo lama yimaado wixiisna waxaa yar ay ahaayeen iyada taasi wax dabdi loogu sugaa ma jirto ee waa ninku markaa in badan uu dadkii la wariyo waa la soconayaa marar hadduu khilaafana waa mukhaalafo naadira dabdigiiba aynoo caddaanaya kaas oo saasaan kuma garanayna laakiin haddii ay badnaato mukhaalafadaasi dabdigi waa dhaacaya naqsaamaya khalal baa ku imanaya lamana xujaysanayo laakiin kaa isagana mukhaalafadiisu ay badnaatay ee awina yidhi lama xujaysanayo ayaa laba xaalo kala noqon kol mukhaalafadani waa mukhaalafo dee faaxisho ah oo badanoo aad u adagba taa ruuxaasi ictibaar ma geliya xadiiskiisu iswajadu xadiiskiisu waataynu soo marnay ictibaar wax la yidhaaho waa wasiilada iyo dariiqada aan ku gaadhayno bal xadiiskan cid waafaqday ninkanoo riwaayadiisa ku waafaqday inay jirto ama mutaabaca ha noqota ama shaahida horeynu usoo marnay haddaba ninkaa mukhaalafadiisu ay taa faaxishada ay tahay xadiiskiisu inna ictibaar ma gelayo taabic iyo shaahidtoona looma soo qaadanayo laakiin haddii ay dee haba dhacdo ninkii aan ku tirino inuu nin sayi-ulxifdiga yahay marka mukhaalafada badan aan aragno laakiin haddana haddaanay dee heer lagu tilmaamo muqafal aan wax kala soocayn uu yahay aanu gaadhinoo nin aan kuba sifaynayno xifdigiisu waa xun yahay iyo mukhaalafo badanna aan kuba aragnay xadiiskiisii haddii cid kale ay raacdo oo cid kaleo lamida aan u helo si aan mutaabacada kusoo marray ruux kastaana uma suubadee ama mid kaba sarreeya ee taas xadiiskii isagoo siisa xujo u ahayn xadiiskiisii aan la xujaysanayn ayuu taabici noo geli karaa mutaabic buu noqon karaa ama isagii baa la xoogeyn karaa shaahid buu noqon karaa haddii dee aanay arrintu sii adkaan laakiin haddii uu ruux mugafalo khada iyo sawaabaan kala soocayay kaas isaga wixiisu wax ka soo qaad ma lahaa isagiina lama kabaya sida waxma kabi karo waxma xoogeyn karo intaas wey walam yuxtaja bi araabicatu masaladii afraad hadda ogo masaa-ishani waa labadan arrimood aynu haynay ayuubay weli ay ku xidhan yihiin bal markaa waxa weeyaan masalada ta afraadna waa tacdiilkii haddaan aragnayo wuxuu inoogu sugnaanayo iyadana waxa weeye dee laga aqbalayaa iyo umuuree sida loo aqbalayaa yuqbalu waa la aqbalayaa atacdiilu tacdiilkii waa la aqbalayaa min gayri dikri sababihi sababtiisa iyadoo la sheegin baa tacdiilkii la aqbalaya cala asaxiixi almashhuuri qowlka dee saxiixa ah ee isagu shuhuroobay ayma kala duwanna ay kuma tegeen ay yidhaaheenna wasta dee lagu og yahay ee dee lagu markaa fiqiga iyo usuushiisana la raajax yeela la ictimaadsado walaa yuqbalu lama aqbalayo aljarxu jarxigii ruuxa la jaraaxaynayay ilaa mubayana asababi sababtiisa mid la caddeeyey inuu yahay uun mooyaane lama aqbalayo masale kale weeyaanoo masaa-ishii tacdiilkii cadaaladii bay inoogu xidhan tahay masaladu waxa weeye aynu soo aragnay markan dhoweyd ruuxii si aynu cadaalo aynu ugu garanno inay cadaala u sugnaatay ama inuu cadli yahay bal haddaanu dee dadkaa waaweyn ee wanaaggaas iyo ammaantaa iyo siqadnimo iyo ammaana ay u faaftay aanu ahayn waxaynu aragnay inay cadaaladu ugu sugnaanaysa in la tacdiiriyo laba nin ayama laba caalim ay tacdiiriyaan oo yidhaahaan ninkani waa cadli ay yidhaahaan dee dadkii halkan ehelka u ahaa bal taas baan aragnay xagga bal mid in lagu kaaftoomayo iyo inaan lagu kaaftoomin waa masale weli inoo dambaysa marka maxay tahay bal haddaba laakiin ruux markan dee cadaala imaka aan leenahay ruuxani waa cadli waa ti aan nidha cadaaladii waa inuu muslim yahay baaliq yahay caaqil yahay fisqi uu ka nabadgalay muru'a wax jabiyana ka nabadgalay muslimnimo iyo baaliqnimo iyo caaqilnimo arrin iska daahiray noqonayaan laakiin dee fisqi wax inuu ka nabadgalay taas baa iyadana meeshii imanaysa fisqigana waxay ku tacriifiyaan sidan soo sheegnay dembi kabiiro oo lagu dhacaa fisqinimuu keenaa sagiiro la daa'imaana fisqinimuu keenaa haddaba ruuxii markan leenahay waa cadli horta waxyaalahaas weeye bal saddexdaa arrimood daahirkaa markan soo dhaafno wax fisqi keena waa ka fayow yahay weeye horta mur'a wax jabiyana waa ka fayow yahay iyo aadaabtaa fiican iyo akhlaaqdaa fiican haddaba marka ruuxu waynu leenahay waa cadli oo cadaala u sugnaatay laba xaalaa meeshii imanaysa inaan dee ninkan aan warkiisa aqbalayna ama tacdiilkiisa aqbalayna uu ku kaaftoomo ninkaasi waa caadil dee bal cadli weeye lafsigii dee lafsi cadaala u sugnaatay uu yidhaaho waa mid iyo in dee bal inay waa tan oo cadaaladii asbaab bay leedahay waxay ku sugnaanaysaye uu inoo caddeeyo sababta uu cadaaladan ugu xukumaya ninkan uu leeyahay waa cadli oo ay markaa noqonayso bal markaan muslim iyo baaliqa caaqal meel iska dhigno in fisqiga laba arrimood bay ka wada imanayaan wax la sameeyana fisqigu ka yimaadaa wax laga tagana waa ka yimaadaa waxa in la sameeyaa wuxuu noqonayaa waxyaalihii dee macaasidii iyo ahaa ee dee fisqi keenaya kudhacooda ayaa faasiqnimaa kol haddii balkabiira tahay ama sakiiro la daa'imay waxa laga tegayaana waxa waajibaadkaa dee haddii laga tago de waa macsiya iyadna fisqi bay keenaysaa marka haddii uu yidhaaho caddee dee waa inuu yidhaaho bal masalan hadalku taasuu ahaaye waxa uu sameeyey waxa waa sameeyey salaaduu tukaday soomaa soomaa umuurihii uu tiriyo gees kalena uu tiriyo waxaa kumuu dhicin waxaa kumuu dhicin waxaa ma samayn waana arrin dheeraan karta oo way dheeraanaysaayo dee waa inuu wixii un inay haddii nuqdo keliya la waayo ama waajib uu ka tegay la waayo fisqi keenaya ama macsiyo uu ka tego macaasina way badan tae uu ku dhacay la helo faasiqnimadii meesha waa imanaysaa waa inuu wixii keenayay fisqi ama samayn ha ku keeno ama ka taga wixii oo dhan uu ka wada dheeraado weeyo ka wada fayoobaado marka taa tirinteeda la tiriyo dee hawl bay noqonaysaa saa daraaddeed maxay leeyihin ruuxu kol hadduu ahl tacdiil u yahay ruuxii kol hadduu yidhaaho waa cadli yaanu inooba tirinin wixii sababtan uu dee ku caadiloobaye inay wakti dheer bay ka qaadan inuu yidhaha waxa uu sameeyaa waxa uu sameeyaa waxa uu sameeyaa waxa ma sameeya waxa ma sameeya waxa ma sameeya tacdiilkaasaan ku kaaftoomayna iyadoo sababtii la caddaynoo ujeeddadu laftigaasu la yidhi waa ruuxaasi uu inoosugu yidhi dee ruuxaa ehelka u ahaa waa cadli ruuxaas intaas weeye waana qowlka saxiixe mashhuurkoo dee haddii kale waxay noqonaysaa taasi inuu wakti dheerba ay qaadato waa wax dee dikrigiisu kollay mashaqo iyo culays keenayo taasi iyad waa mid laakiin muxuu idhi jaanibkii kale haddaan eegno jarxi ruuxii aan jaraaxaynayno ruuxani cadli maha aan leenahay dee hadday waxaan ka tegiisa laga tagaa uu fisqiga keenaya ay tahay inay mid keliya inagu filan sababtaasuu sameeyey oo uu ka tego waajibkaasaan u gudan hadday macsiyo tahayna mid keliyaba inagu filan oo iyadu maaha ruuxa marka jaanibkaa fisqi aan ugu xukumayna inuu wixii macsiyo jirtay wada sameeyo inuu ama wixii waajib jiray ka wada tago ee mid keliyao jaanibkii tarkigaa ama mid keliyao jaanibkii ficligii ku faasiqoobaya markaa iyada dhib ma laha hadduu yidhaha dee waa ninkani waa nin majruuxa cadli ma aha oo sababtaasaanu cadli ku ahayn oo tii u caddeeyo markaasaa daraaddeed buu leeyihiin ay raajax leeyahiin qowlka raajixa haddii ay cadaalo joogtay iyo tacdiilna qowlkaa mujmalkaa ayaan aqbalaynaa aan ku kaaftoomaynaayo dee sababtii tacdiilkoo la sheegaa way dheeraanaysaa mashaqada way ku sugantahay dikrigii hadday jarxi tahayna kol haddii xabad keliyiba ay noogu filantay ruuxan inaan ku jaraaxayn oon faasiq kagaba dhigno ama cadaalada wasfigeedii aan kaga qaadno ay taasi tahay mid keliya ayaan ku kaaftoomayna waa in sababtii la caddeeyo aan la odhanin ruuxii hebel waa daciifuun hebel waa saasun yani markaa lama aqbalayo waa in la caddeeyo ishkaalka jiraana waa inoo soo socda haddii aan la idhaha shaqaa matiga inoogu soo muujin doona arrin kalena way jirtaa jaanibkan oo kolkol dee waa ruwaadda qaarkoodna wax la ama dee ruwaadii aan odhan raggii dee wax tacdiirinayo barhkood lagaba arkay oo midi waa taasoo horta wax mashaqo oo ku sugani ma jirto sheegid wixii ruuxan aan ku dhaawacaynay ama aan ku daciifinayni aan sheegno sabab keliya ayaa inoogu filan oo taasi way saalanto xaggii tacdiilkii la mid maaha arrin kalena way jirtaayoo ah kolkol baaba waxan fisqiga keenaya ama cadaala la-aanta keenaya la yskuma khilaafaayo ninkan marka la weydiiye la yidhaahaa ninkan uu leeyahay waa daciifba ama warkiisa lama aqbalayo maxaa taa u leedahay ayuu kolkol sabab sheegaa isaga aragtidiisii aan dee socon ahaynba oo ruuxii wax cadaala lagaga kaxeeyo aan ahaynba taasaa iyadna dhacda bal markaa haddaba taasa loogu baahan yahay tafsiir iyadoon hawl lahayn in la fasiro iyo iyadoo kolkol ruuxu uu ruuxii jaraaxaynayo oo marka laga dalbo waxan uu ku jaraaxeeyey oo waxaan jirxi ahayn kuma fasirayo shucbaa laga soo naqliya waa imaam halkan ama waaba raggii walow dee naqdigu uu ka horeeyey laakiin raggii hadalka ballaadhiyey badyi ruwaadda in badan oo kaba mida ka hadlay ninkii ugu horreeyeyba weeye ay kaba cabiraan nin dee taftiish dhan sameeya waa ninkii ugu horreeyey shucbat ibnu alxajaaj ayaa waxaa lagaba yidhi nin baa loo sheegay oo lagu yidhi xibal xadiiskiisa maxaad uga tegaysaa kolle inta adadagna waa ahaa markaasaa waxaa laga soo naqliyey ra'aytuhu yarkudu calaa birdawdin fataraktu xadiida waxaan arkay birdawd waa nooc fardaha kaba mid ahaayo dhulkaa cajamka ay kaba keeni jireenoo malaa fardahan kale xagga buura iyo waxyaalahaas kaba fiicnaayo iyo nooc khiyaalada socodkiis iyo waxyaalahaas ay kuma sugnayd waxaan arkay isagoo eryaya birdawd markaasaasan xadiidkii kaga tegay waa suurtagal inuu leeyahay dee ninkan iyo mansilada uu cilmi ku lahaa dadka kale ee caadiga ah waxay saymayn jireen xaggii buruadi ayaaday taasi ugu rooday waa suurtagal laakiin dee gaadhiu aada eriyoo kale bal markaa taasi waa la odhan lamaa taasi waxa weeyaan waa ta bal markaa taasoo kalea kolkol dhacda tafsiirkii jaarixa uu ku fasiray wixii ayaaba suurtagala tafsiir maqbuula inaanu noqon taasna way dhacdaa de adugu amhilo kalena waa la soo naqliyey nin kale oo minhaal ibnu camri la odhanayo axad asiqaad ahaa oo uu kaba tegay isaguna markii la weydiiyey buuri gurigiisaan imo waxyaalahan la tumaa ama aalad adugu dumbuur baan sawdkii kaba maqlayoo waan kaba noqday waxaa lagu yidhi maad horta weydiisiiyo joogiyo in kale waxaan dee taas bal horta maad hubsati bilowna ogeynba oo dee taasoo kale haddaba arrinkaasna wuu dhacaa kolkol jarxigii inta la fasira marka jaarixii la weydiiyo wax dee bal matalan aan ruuxa lagu jaraaxaynoonodu ku mudan in lagu jaraaxeeyo bal markaa uu ruuxu kuma fasiro taas baa waxay keenaysaa in la yidhaha jarxigii ha la fasiro oo ninkan haddaad leedahay waa daciif nooca dee dacfigiisa bas waayo bas waa fududay cagaalaabo taas iyadu waa mid bal labada arrimood buu inoo sheegay laakiin ishkaal baa arrintii ka imanaya bal masaladii waa qowlkooda saxiixa way qowlkooda saxiixa weeye bal tani weeye in tacdiilkiina aan ku kaaftoomayna hadduu ehel ninkani tacdiir u yahay waa cadli aan ku kaaftoomayno kii kalena aynan kuma kaaftoomahayn arrinkaase in la fasiraad loo baahan yahay waanay jirtaa bal dhowrka qowlee kalee meesha jira idinku eegta xagga shaarixa arrin kalan dee meeshii timi markaa wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala wa ama kutubu ljarxi kutubtan jarxiga iyo wa tacdiil kutubtan jarxiga iyo tacdiilka allatii taasoo laa yudkaru aan la sheegayn fiiha kutubtaa dhexdeeda sababu ljarx jarxiga sababtiisii aan la sheegahayn fa faa'idatuhaa faa'iidadeedu waxa weeye atawaqufu joogsi lagama joogsado fii man jaraxuu ciddii ay dee si mujmala ay u jaraaxeeyeen ay yidhaaheen bal waa daciifun ama xadiidkiisu waaba dee saasoo kale waa daciif ama waa saaqid iyo cibaare ay kaba cabireen fain baxasnaa haddii aan baxsino ninkaas can xaali xaalkiisa aan baxsino wanzaaxad ay ka reexan ay riexanto weeyaan ay ka daafacanto cadow ninkii raawiga xaggiisa markaas ka daba tagnay tasabucnay arriibatu hadalkaa kutubuljarxi ay noogu yimie mujmalkaayo waa daciif ee wixii joogsigii iyo shakigii iyo tuhmadii uu keenay meesha ay ka baxday waxasanad oo ay noo caddaato dee inuu ninkani sababtan lagu sheegayaa inaanay keenaynba jarxigiisa ama wax kalun ay nooguma caddaato riibadii xaggaasi ay meesha kaba baxdo waxasanad ay xasisho asiqatu kalsooni bi isaga lagu kalsoon yahay ay noo xasisho qabilnaa xadiidahu in kataba isagoo jarxiga mujmalka ah wata xadiiskiisii waan aqbalaynaa wadalika ka jamaacatin waaba sidaa koox fi saxiixayn bukhaari iyo muslim ku sugan oo bihadihi lmathaaba ee jurxi mujmala la jaraaxeeyey laakiin a'imadii xadiidka ee labadaa imaam ay kutubtoodii axaadiisoodii kuma soo saareen oo bihadihi lmathaabati sifadaa ku sugan weyn waa masale iyaduna bal yar baraarug leh oo qolooyinkii qowlkaa hore qaatay baa halkan ishkaalkan hadalkoodii kuba yimi bay ishkaalka soo dhigteen waa ibnu salaax markaasuu jawaabtan dambe fafaa'iidatuha kuba suganna uu soo dhigtay oo hadalkan nawigaan ku aragno bal aan masalada suureeyo waxa ay tahay kutubtan jarxiga iyo tacdiilku dee kutubtan ruwaadda lagaga hadlo weeye xaaladoodana inoo fasirayse taraajimtan ama kuwan umuhatusita haba noqdeen jarxigiiyo tacdiilka guud ee uu ibnu abi xaatim leeya haba noqoto kutubtaa ruwaadda kaba hadashee ruwaadii kii la taskiyeynaye iyo kii la daciifinayee magacoodii iyo wixii bal ay noogu sugantay taskiyadiisi iyo tadciifkiisi kutubtaas weeye jarxun waa tacdiil haddaba kutubtaas markaan eegno camalkooda iyo ruwaaddan kuma soo arooraysa maxaa dhacda in badan oo badan oo badan ama inta badan baabaan odhan karnaa waxaabay ku gaabsadaan inay yidhahaan fulaan waa daciif waa jarxi tafsiirna ma socdo waana ta halkan la leeyahay jarxigii haddaanu tafsiir lahaynun sababtiisii la caddayn lama aqbalayo inay yidhahaan fulaan waa daciif ama ay yidhahaan laysa bishay oo kale ay kaba cabiraan ama ay ka cabiraan siqa maaha iyo alfaadaha caynkaaseen tafsiir iyo sabab caddaynteed aanay laba socon arrin kalena way jirtaa markay axaadiista kaba hadlayaan ay xadiis xukumayaan maalinta cashar dhaweyd baynu kuma soo marnay markaa markuu daciifka sheegayay iyo masaa-ishii faracii kaba dambeeyey ayuu ina soo yidhi dee xadiiskii haddaad sanadkiisiyo dacfi kuba aragto in waxa weeye adigu sanadkani waa daciif dheha xukumi waa ti aynu soo haynay waa daciif si guud ha u xukumi dee shalaytaan sooba aragnay marka arrin baanu soo cilay raaciyay haddii dee nin imaami uu yidhaaha xadiiskani waa daciif oo uu fasiro waa halkeeg masaladan bay calaaqadu tahay waa masalada masaladu sheegaya oo fasiro waan ka aqbalaynaa haddaanu fasirinu waa daciif u yidhaha hadalkeedu waa inoo imanayaa buui waa tantii uu sheegayu lahaa way imanaysaa waa halkan haddaba waxa weeyaan axaadiista markay taa xukumayaanna dee xadiiskii iyagoon sababtiisa caddayn ayuunbaabay odhanayaan waa xadiisa daciifa waa xadiisa matruuka waa xadiisa saaqida waa xadiis cilla ay ku sugantii alfaadahaas taasi iyada waa mid oo horta taasaa kutubtii kuma badan ee markaynu eegno dadkii iyaga waqtigood iyo wixii kaba dambeeyeyna marka ruwaadda hadday tahay tacdiilkoodii iyo tajriixooda hadday tahay hadday tahay xadiiska aqbalkiisa iyo aqbal la-aantiisa kutubtaasaa la ictimaadsadaa kutubtiina tafsiir kuma sugnaa halkana waxaa leeyahay haddaan sababtii la caddayn dee lama aqbalayaa la leeyahy ruwaadiina intoodii badnayd waa daciifi hebel baa waa la tirinaya hebel aa waa daciif hebel siqa maahu yidhi hebel saasuu yidhi waay kuwan kale xadiidkan hebel baa xukumo daciifiya waa taan arkayno kutubtii kuma arkayno hebel dacafow fulaan ama dee waxa weye saxaaxu fulaan iyadoo sabab laynoo caddeeyay aanay jirinba bal markaa dadkiina taasay ictimaadsadaan markaa meesha maxaa imanaya ishkaalku hadduu yahay haddii la shardiyo in sababtii la caddeeyo taasi maxay keenaysaa kutubtaasi inaanay faa'iido yeelan inay kutubtii sababay kuma caddee kutubtiina waa tan la ictimaadsanaye haddii aan idhaahno sababtoo la caddeeyaa shardiya taasi waxay keenaysaa tacdiil kutubtaa la cadilo oonay faa'iidaba yeelan oo baabkii dee markaa jarxigii ruwaadii guud ahaanba ama intiisii badnayd ay xidhanto taasay keenaysaa dee faa'iida u hadhaysaana kutubtii waana kutubtaa la ogayay faa'iidadeeda iyo ahamiyada ay leedahay bal markaa ishkaalku halkaa weeye ishkaalkiibuu deeta ka jawaabay sheekhu ama de waana hadalkii ibnu salaax oo tuu kaga jawaabayaa waxa weeyaan kutubtaa jarxiga iyo tacdiilkeen sabab la sheegin horta uma ictimaadsanina hadalku yahay inaan raawigii sidaasun ku daciifinay ina sabab laynooma caddayne laakiin arrin baa imanaysa haddii ninkii lagu yidhaha hebel ma hagaagsana ama waa daciifba bal haddaanan taa ugu xukmin shaki baa meeshii imanaya tuhmay meeshii keenaysaa tuhmadaasi maxay keenaysaa dee kol haddii ruuxii laga shakiyo ama la tuumo in bal riwaayadiisii horta layska joojiyo laakiin arrinkiisii laga daba tago oo la baxsiyo marka baxsinee tatabucdo haddii dee wax taa inoo sugayo sabab cadi ay jirtana siibaan ku dhaqaaqaynaa haddii aynu weyno wax sababoo keeno jarxigiisii aynu weynayna dee marka caynkaasa waatan uu leeyahay riibadii hadalkaa ka dhalatay iyo tuhmadii ka dhalataa meeshii ka dhaqaaqayso ka riixmaysa ama ka daafacmayso kalsooni aan ku kalsoonnahay noo xasiliyo xadiiskiisi waan iska wa warinaynaa hadalkaa mujmalkee lagu daciifiya hama jiran taasna waxay xujo u soo qaateen ama nooc dariira bukhaari iyo muslim inay ku sugan yihiin rag kala duwan ama ha ku wada sugnaadeen labadii kitaab ama ha ku kala sugnaadeene oo ay shuhrowday dacni la dacni ah laakiin dee ama ha dhacdo sanad bayaaday dhicina intiqaa ay xadiiskoodii ku sameeyeen oo xadiiskooda kii maqbuulkaun ay xusheen taasi haba dhacdo ama jarxigii iyagoo dee su ibnu salaax usoo dhigayo kol haddaanu mufasar ahayn iyagii wax ka duwani intuu u muuqday aantaa aqbalin haba noqoto waa si imika usoo dhigaye dee waa kaasoo raggaasi ay ku sugayn oo labadii saxiix ay kuma sugayn xadiiskoodna uu kuma sugayay arrinkaa weeye bal masalada waxay la tahay ina suureeyey laakiin waxa weeye taas markaan eegno xataa nawowi naftiisa iyo dee dadkii adugu guud ahaan aan bal qaybaha damba aan eegno raggii hore haddaan iskaba dhaafnay umuuraha inooma fasiri jiray ee nawowi iyo lahaa ibnu mundir iyo ibnu qataan iyo ciraaqi iyo ibnu xajar iyo ibnu rajab iyo ibnu taymiya ibnu cabdilhaad iyo amhaashood iyagu markay wax xukumayaanna taasunbay lama yimaadaan kutubtaa horena waa la ictimaadsadayo bal adigu waxa weeyaan kollay taas imanka masaladaha lama idhaahee qowlka adigu ay raajax yeelaan waxa weeye dadka iyagu ehelka waa tacdiil ehelka waa jaraaxo ee halkaa kalsoonida adagna loogu kalsoon yahay wixii iyagu ay la yimaadeenay inoo sheegeen ee ama xadiis ahaa ama raawi ahaa waa la aqbalaya yaanay inooma fasirinbe kollay taasna waatay doortaan intooda badan usuuliyiintana imaamulxaramayn iyo ghazaali iyo raazi iyo khadiib oo dee isaguna muxadisiintii kaba mid ahaa waanantay ciraaqi iyo bulqiini saaxibu maxasin istilaaxiyo ay saxiix yeelaan oo bal qowlkani waa kamatiga inoo yaala ishkaalka jiraano waa kaa ishkaalka wixii lagaga jawaabayana waaba taa aan sheegnay dee matigana inoogu sugan yahe laakiin haddana jumhuurulculamaa qowlkay dooranayaan a'immadii usuulkuna maanta ay ku tegeenay raajax yeereen waa in la aqbalayo kol hadduu ninkani ehel u yahay jarxi in jarxigiisii inkastoonu inoo fasirin haddii wax ka duwan la helo uun mooye wax caridaya la helo mooye la aqbalayo kollay sharxu nuqmada xaafid muxajar wuxuu ku leeyahay tafsiil mas'alada asalkeeda oo isagu wuxuu doortaa ruuxan la jaraaxeeyey ee jarxi mujmala lagu jaraaxeeyey haddii cid ahlucilmiga ka mida tawsiiqisay aynaan helin jarxigiisiisaan u qaadanaynaa laakiin eeg nin baaba yidhi waa daciif nin kaleoo ahlucilmigii ka mid a a'imadii oo ninkan le waasiqo oo wax ka duwan u xukumaan arkayna marka ninkan kama aqbalayna tafsiil waa inaanu inoo caddeeyo mooye waa masalo tafsiil gelinayso ruuxii isagu si mujmalo loo jaraaxeeye cid kaloo xoogeynaysa aanay jirin qowlka cala ra'si walcayn baanu aqbalaynaa ina haddii xataa ta inaan aqbalin ruux majhuuluu noqon lahaa oo kajaaladna way noo dambaysaa haddii laakiin meeshii tacaarud dhaco oo iyadoo jarxi mujmala aan hayno cid tawsiiqisay aan helo marka caynkaasaa la odhanayaa ruuxna jarxigii kama aqbalayna inuu fasiro mooye waayo dee wax kaloo xoogeynayaan haysanaa marka waa in la fasiro bal taasna waa sida sharxu nuqba inooguma sugan waana si bal maalan masalada tafsiilkii aad tafsiil gelinaysa bal kolleyna shaarixuna waa hadalkiisi waan soo yar khulaaseeyo maanfilayaa waynu eegan wixii kalen ku yardarayana waan kuma daray khaasatan masalada suuraynteeda xagga ishkaalkan jiraba suurayntiisa waayo saasi kumay wada sugnayn alkhaamisatu masaladii shanaad ee masaa-ishii kaba mid ahayd ee imanka tacdiilkeed dabdigii inoogaba dhalanaysay asaxiixu qowlka saxiixii waxa weeye ana aljarxa jarxiga raawi la jaraaxaynayo iyo watacdiila tacdiilka raawi la tacdiilinaya ee waa taan soo aragnay cidda laga aqbalaya cid ehel u aynaytay nin kastaba lagama aqbalayo kawa jaraaxaynaya hadduu isagiiba cidi ani inoo taskeyn ama uu isagiiba majruux yahay dee qowlkiisa laguma jaraaxaynayo dad kale oo dee rag baa la og yahay kutub leh oo kutubtoodna kutubtan dacafada leh oo culimmadu in badan qowlkooda ay celiyaan leeyihin dee isagii baaba meeshii ah horta isagii yaa inoo sugayo cadaaladiisa ama isagii baa wax laga sheega oo ama dee waxa weeyaan nin kitaab weyn lahoo bal masalan abulfatx alazdi ay yidhaahaan oo kale oo kitaab weyn oo xaggan ruwaado aad u weyn bale oo dee ay leeyihin de isaga naftiisii baaba dacdi kuma yimi marka hadalkii isagii cid kale kuma jaraxaydna qowlkiisa isagii baaba u baahan cid ee taskiyeysa ama cid markaas bal dee isagii baaba dee yaar ah ruuxaan hayru mardiba ah markaa taasi waa mid horta sharxigii iyo tacdiilkii dee ehelkii baan ku celcelinayaa cid ehelkeedaa kaba soo fulay waxa weeye yasbutaani inay sugnaanayaan biwaaxidin shaksi inay kuma sugnaanayaan wa qiila waxaa la yidhi laabudda waxa mahuraan oo laga maarbaanba ah min itnayni laba inay wada jarxiyaan ama ay tacdiiliyaan waa masale markii dhoweyd waxaan soo aragnay inuu yidhi bitansiisi cadlayni ama caalimayni calayha baan soo aragnay waatan idhi hadduu mid keliyay waa inoo soo socdaa iyada dee khilaaf kuma taagna haddii laba ruux oo dadka ehelka waa jarxi iyo tacdiil ruuxii ay jarxiyaan ama ay tacdiiliyaan in la aqbalayo ee markhaati marka ay noqotona ciddii cid markhaati u furaysay bal ciddaa saa suuradaa hore oo kale leh ruuxan wanaag iyo salaax iyo ammaano lagu yaqaano kaasi uma baahna citaskiisa shahaadadiisi waa la aqbalaya haddii saa lagu garto laakiin ciddaa dee aan saasoo kale xaaladooda aan aada loola socon waxay u baahan tahay in la taskiyeeyo si shahaadadiisi loo aqbalo ee waxaa u shardi ahayd inuu ruux cadliya yahay ilaahay baaba yidhi dee miman tardawna min ashuhadaa dawi cadlin daway cadlin dad cadaalo saaxiiba markhaati gashada kuwaa ka raali tihiin bal markaa dee in la tacdiiliya taasi u baahantay marka xagga shahaadada laba ruux baa loo shardiya oo shahaadadu way ka duwan tahay halkan markan baabkan ayno cadaalad markay xaggan riwaayo noqotona laba hadday tahay dee horta khilaaflii baa la aqbalaya meeshii maxaa inoo yimid taasi waa masaladaa horaan usoo aragnay labadee ruux keliya ayaan haynaa waa nin imaama oo ruux jaraaxaynaya ama nin imaama oo dee xaggan ehelkiisii ah oo ruux tacdiilinaya ayaan aragnay xukunku muxuu noqonayaa bal sidaa shahaadadaa laba loogu baahanaya markaa iyada masaladan waxa weeye waana umuuraha ay ku kala tegsan yihiin xaggan shahaadada iyo riwaayaduye jarxiga iyo tacdiilku shaksi keliya oo ehel u ah jarxi ama ehel u ah tacdiil qowlkiisiiba inoogu sugnaanayaa oo laba hadday inoo tacdiiliyaanna waaba sax khilaafna taa ma jiro halkanna waa qowlka saxiixaaye haddii nin uu inoo tacdiiliyo ehel isagu u ah waan ka aqbalaynaa waa inoo sugnaanayaa oo waxaaba weeye dee riwaayo markay noqoto xadiiska ninkan si xadiiskiisan aanu aqbalaynu tacdiilka ugu baahanay aqbalka xadiiskuna laba raawi inay wada wariyaan looma shardiyayna raawi keliyaaba xadiiskiisa la aqbalaya arrinku waa war la sheegayo khabar la sheegayo taas ba weeye bal markaa waxa weeye sida aan xadiiska marka la warinayaba aanay shardi u ahayn siduu xadiisku saxiix inoogu noqdo laba inay wada wariyaan ayaa tacdiilkii ruuxaa la tacdiilinaya ama la jaraaxaynayayna aynaan shardi u ahayn laba inay wada tacdiiliyaane dee waxa weeyaan mid keliya lagu kaaftoomaya waana qowlka saxiixa ee culimmadu ay halkan saxiix yeeleen taas weeye amaa qowlkan uu dee labada ah ee waa bacdigood say yidhaaheen oo shahaadaday kala mid dhigeen shahaadaduna umuuro ay ku kulmaan iyo umuuro ay ku kala tagaanba way jirtaayo xataa tan bal masalan ruuxii shaahidka noqonayay dee inta badan cadad baaba la shardiyaa meel meel yaroo dhaari ay raacdaa la aqbalaa taas inta badan ama suurooyinka badan dukuuraa la shardiyaa inuu ruuxu dakar yahay oo dumarka meelo kooban baa la aqbalaa maxaa la shardiyaa guud ahaan xorriyaa la shardiya waxaasoo kale dhamba riwaayada shardi uma ahayn waa umuuro ay ku kala duwan yihin marka halkana way ku kala duwan yihiin ruuxa keliya tacdiirkiisa waa la aqbalaya wey jarxigiisina waa la aqbalaya ee qolooyin taa iyagu yidhina way jiraan masale kale oo dee masaa'il halkan lasii socota waidajtamaca hadday kulmaanoo fiihi raawiga fiigiisii جرح جرح أو ككلمو وتعديل هي تعديل فالجرح جرحك مقدم كله الرئيسين ياب وقيل وحليلي إن زاد هذه الزيادان المعدلون كوى تعديلين يا أي كبتان كوي جراحين يا قدم التعديل تعديل كله الرئيسين يا ولي waxaan ku jirnaa un masaladii hore ee shanaad iyo waxyaalahoodee kale iyadaan ku joojinaynaaye maxayba halkana tahay raawigii waa taasoo jarxi iyo tacdiil wixii loogu sugayey waanu soo aragnay maxaa ay cadli yahay iyo cadli la-aanna waan soo ogaanayba waxa meesha dhacay imaka nin muctabara ayaa raawigan jaraaxeeyo yidhi ninkaasi waa daciif nin kaloo muctabarina uu tacdiiliyo mee maha daciif buu yidhi tacaarud baa dhacay laba qowl baa isku tacay kee baan horraysiinaynaa raawigii waxaa ku kulmay jarxi la jaraaxeeyey iyo tacdiil la tacdiiliyey halkan waxay raajax yeelaan kan wax jaraaxaynayaa la horraysiinaya oo ninkii dacfigaa la horraysiinaya maxaa sababto ay tahay dee waxay leeyihiin kan cilmi ziyaada iyo waxaan kani ogeynuu og yahay baa jirta ninkan tacdiiliyey dee waxa weeye meeshii inaanu wax fisqi keenaa ama ninkan lagu jaraaxeeyo aanu ku ogeyn bay meeshu taallaa kanna khibro intaa ka siyaadsan oo dee wax gaaruu og yahay oo waxan uu ku jaraaxaynayaa kan agtiisa waxaa ku sugan ziyaadatu cilm waa wixii kani daahirka sare iyo umuuraha kani ogaa waa la ogyahay oo kuma diidana laakiin wuxuu leeyahy mee wax gaara oo uu ka sheegayo uu leeyahy ninkan waa lagu jaraaxaynaya ayaa meeshii taalla markaa waxaa la horraysiinayaa jarxigaa la horraysiinayaa bal taasba weeyo ujeeddadu kan cilmiga ziyaadada ee agtiisa kuma sugan ninkani waxaanuu sheegay waa runo waa isba la ogol yahay laakiin wuxuu leeyahy waxaan ogeyn baa meesha yaal wax gaaruu sheegay allahma suura iman karta hadduu ninkani sabab uu sheego sababtaasaan ku jaraaxaynayaa buu idhi ninkana wuxu uhi me sababtaasi ma jirto oo sababtiibuu ku diiday oo sababtaasi u ihi ma jirto anaa ogo ma jirto markaa dee tacaarud baa meeshii tanaafi baa imanayo lagama horraysiinayo oo dee wixii uu sheegayo waa kan ku anfiyey oo uu leeyahy hadduu leeyahy maalintii caynkaas ayd wuxaa sameeyey uu yidha ama arintaa meeshaa mama joogin ama waxaa mama samayn oo ama taas oo kale ama uu yidhaha waxaad sheegaysaa way jirtaa uu ka toobad keenay eeg waxaad jirtaa sheegtay wuu jiraa uu ka dhacay laakiin uu ka toobad keenoo tiisaan ogay de markaa kana cilmi kale ayuu la soo baxayba laakiin markaanay taasi jirin sharxigaa la horraysinaya markaanay suurada dee sababtii uu anfayay aanay jirin oo anfayaya sharxigaa la horraysinaya taasi waa qowlkooda ay guud ahaan horreysiyaan culimmadu suuraday ka soo reebeenna waa taan idiin sheego haddii sababtan uu ninkani magacaabay uu ninkani diidan yahayba ama uu leeyahy waa ka toobad keenay laakiin qowlkaas qeylka uu inoo soo naqliyey barhkood baa le cadadkaan eegaynaayo nin baa jaraaxeeyey laba ninna way tacdiriin ama saddex nin tiradii mucadiliinta ka banaatay tiradii jaarixiinta marka caynka tacdiilkooda ayaan horraysiinaynaayo ujeeddadu badnidoodan baa iyaga jaanibkoodii xoogeynaysaa warkoodii in la aqbalana keenaysaa ee yaridan ay dadka mujaraxiintii ay yar yihiinna jaanibkoodii bay hoos u dhigaysaa dhinacoodii bay hoos u dhigaysaao marka haddii taas bay bacdigood leeyihin laakiin waxay dee raajixa yeelanto hore xataa ha laga batabo sababtu waxay leeyihiin haddii aan sababtii aanay anfihayn oo ay arrinta ku kaaftoomaya me ninkani waa cadliyo waxaa kuma oginuun isagana wax gaara uu sugayo dee cilmi aanay sheegayn buu sheegaya ogaasho khibro aanay lahayn buu leeyo xataa laga tira batee taa horaa la horraysinaya haddaan sababtii la ysugu iman oonu sababtii aanay anfiyin ama aanay odhan wixii waa ka toobad keenayba waidaa qaala wallah subxana wa tacala